kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrkii gabdhaha wariyaasha ay ku lahaayeen warbaahinta qaranka soomaaliyeed xilligii dowladii kacaanka waxaa barnaamijka marti igu ah oo aan ku waraysan doonaa shukri maxamuud afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii kasoo shaqeeyey warbaahinta qaranka soomaaliya weliba xiliyo kala duwan sidoo kale shukri waxay ka mid ahayd gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka soomaaliyeed sanadii ii ugu horeyna shukri waxaan weydiiyey goorta ay ka shaqa bilowday warbaahinta qaranka soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii arintaasi u fududeeyey waa mahadsantahay intisaar saalax raadii muqdisho anoo foomtuu ahaan bilaabay barnaamijyo barnaamij maadaama aniga lafteedu ana aada u yaraa barnaamij maaweelada caruurta la dhihi jiray iyo wararka wararka warkii dalka mararkii dambe ee maqashii ee madadaalidii mararkii dambena warka waaweynaanba u dallacayo wararka waaweyn xitaa laftiisa gabdhihii gabadhii ugu horreysoo warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilah waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydoo aan aada ugu fiicnaa waxay ii keentay xitaa telefishinka marka la ii qaadanaya aniga gabdhihii jaamacadda kasoo baxay iyagoo ka yimid jaamacadda weli anigana ilaa iskuulka dhigto baa la iigu doortay anoo weliba joogin allah u naxariistee wasiirkeenii markaas maxamed cumar jees allah jannadii geeni fiican u ahaa iyo agaasimaheenii telefishinka markii la furaayey axmed cali askar waa noolyahay u k u joogaa allah cimriga u dheereeya isagana iyo madax kale markii shirka laysugu yimid gruubkaas jaamacadda ka yimidna ay yimaadeen waxaa la yidhi see la yeelaa ilan microfonka laftiisa barasho ah anoo marka subaxii iskoola aadi jiray galabtii shaqada galay oo kasoo noqda agaasimaheeni axmed cali askar wuxuu igu yiri dee shuguriyey maanta go-aan baanu qaadanayo waa la shiro in telefishinka lagu qaato marka waayahan iri waxba kama qabo habeenkii ugu horreeyey labaatankii oktoobar waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo saddex leylo xaaji jimcaale gabriel dhaho hadda aan geerideeda maqlo way nooshaa way joogtaa leylo iyo aniga markaas xataa kamaanan qaban stuudio raadiyo muqdisho stuudio foran ku qabanay barnaamij telefishinka kusoo isagoo ciiro ciiro leh oo dadkuna uu ku cusbaa xilligaasi dowladahee ayaa dowladda soomaaliya ka caawiyey in telefishinka uu furmo ee qalabkii la isticmaali jirana qalab noocee ah ayuu ahaa waxaa naga caawiyey marka annaga telefishinka soomaaliya inuu furmo laba wadan maro kuwait oo noo dhistay stuudiyaha noona keentay baabuurkii stuudiyaha ahaa oo socday laba baabuuray noo keentay taas waxay ay keentay ciyaaraha adduunka xitaa in lagala duubi jiro life iyagoo inta la duuba aan soo gelin jirno telefishinka iyo masaarida oo noo soo diray afartan qof oo qubara ah oo isugu jira barnaamij sameeyayaal warar sameeyayaal even makiyaajkii sida loo marsanayo gabdhihii in la bara waaye xilligaas waa ogtahay sida hadda wax loo marsado looma marsan jirin dumar waaweyn oo hooyooyin ahoona baro markaas hooyooyinkeen la ekaa baa naloo soo diray telefishinada la isticmaali jirin intooda badan waxay ahaayeen black and white markaasay dalka soo galeen oo iyo antonooyinkii dhaadheeraayo biraha ahaa aa la sameeyey sidaasuu ku bilowday barnaamijkii ugu horeeyey waxaan ku qabanay oon u qabanay telefishinka beerta booliiskan ku qabanay waan way ku jiraa hadda social media anoo xiriirinaya barnaamijkaas oo riwaayadihii ugu horreeya oo loo qabtay allah u naxariistay saado owkombe ninka la dhaho sooraan ninka la dhaho shamse cumar allah u naxariisto ninka la yidhaahdo waa noolyahay haddaa umalayna awkombe adiga dad badan oo saas iyo heese badan ayaa ku jiray barnaamijkaas waxaan ku qabanay beerta booliiska waa markii ugu horreysay barnaamijkaas markaa qabanay kabacdi telefishinku waxay u isticmaalaya ahayd
shukri xilligaasi gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka ee kale yaa kamid ahaa kaalin intee la eg ayayna gabdhuhu ku lahaayeen warbaahinta alxamdulilah gabdhihii lagu furay anigu waan kamid ahaa leyla xaaji jimcaalaha ku jirtay luul tahliil maxay ahayday ubaxa jeega xiir maxay ahayday waxaa dib nooga imaaday naagta la yiraahdo muno shukri gaal eri iyo gruub ay leedahay hinda maqtal saynab jeelaani gabadhii la dhihi jiray waxaa kaloo jirta ayadana gabar afka carabiga laba gabdhooda akhrin jiray shamse sheekh axmedaa la dhihi jiray gabadhaas waagii dambe waxaa la yiri etoobiya ku dhimatay iyo gabar saahre la dhihi jiro haddan waxaan ku ogahay waxaa qabay wiil ka mid ah soo saarayaashayada wararka cabdullaahi xasan fadal soo la dhaho hadda ingiriisku joogaa b b c-du ka shaqayn jiray ayadana norway waxay degan tahay sweden ay degan tahay aadan saasaan ahayn zamzam gabal dhihi jiro ayadan hadda sweden joogta adig dad saasa ahayn alxamdulilah wiilal badan oo soo saarayaal ahoo telefishinka ka hadlaya cabdinaasir shafsagaara ka mid ahaa rashiid kimaandho dhimanaya ka mid ahaa abuukar farlaabte allah u naxariisto jaamac cabdi axmed aa ku jiray waa joogaa jaamac hadda marka dad saasahoo badan oo maaragtay alxamdulilah wuu noo kacay uuna hagaagsanaa waayo markaas dalkoo dhan baaba wixii la qabto maaragtay ma dadkaa dadka ka taya badnaa ma dal i don't know ma aqaan waxa jiro
wax ma ka xasuusan kartaa barnaamijyadii ka bixi jiray warbaahinta qaranka kaalin intee leeg ayayna fanaaniintu ku lahaayeen waxaa la samayn jiray barnaamij waxaa jiray heesa waxaa loo qaban jiray heeso waxaa loo qaban jiray sheekooyin barnaamij waxaa jiray xidigaha la dhihi jiro luultaha la daadiin jirtay oo ay ku wareysan jirtay marba hobol hobolkaasna uu uga sheekeyn jiray taariikhdiisa iyo heesihiisa badankooda heesa marka badan badanaan haysanay because fanaaniintii fiicnayd oo dalka waaweyneydna way nooleyd markaas marka waxayba ahaydba qeyb ka mida maadaama wasaaradda warfaafinta ay ka wada tirsanaayeen tiyaatarka iyo oo hubaladu ay ka tirsanaayeen iyo telefishinka iyo raadiya muqdishooba waxay ahayd qeyb ka mida shaqadooda inay telefishinka u duubaan barnaamijyo madadaalo ah sheekadii ma aqaan adiga ma xasuusan kartid ad waaye maba joogin ama markaas tuug ma aragti ma arkin dhehle iyo markaasaa loo sameeyey riwaayadii cilmi iyo caado oo hadda meelaha ku jirta waa waa waa la soo gelin jiray barnaamij waxaa jira sharkaan sharkuun la dhihi jiro caruurta badanaa maadaama kuweyt ayna siisay kuweytiyiinta waxayna siin jireen iyo masaarida musalsale iyo barnaamijyayna siin jireen calaa-udiin barnaamijkii la dhihi jiray iyo moor waxaa kuweyt filmadoodaa soo geli jiray markaas oo hoballo waaweyn oo caano international ah ay qabeen marka barnaamijyada waa loo heli jiray waayo haddana daily waxaa jiray dowladda shaqooyinka dowladda maanta intaasoo intaasoo kaamaraa bixi jirtay intaasoo wariyaala bixi jiray maanta functiona wuxuu ka jiraa wasaaraddaas mid kalaa xagga ka jiro mid kalaa suuqa ka jiro mid kalaa marka maalintii intaasoo brogramma waxaba la isku keeni jiray dalku waa shaqaynaya aad u shaqaynaya sida haddoo kale ma ahayn marka wax caqabada oo lagala kulmay ma jirin alxamdulilah dadkuna waxbay yaqaaneen hoballo waxaan qabnay de waa garanaysaa hadeerba kabicdigooda waxba la heli karo waxaan qabnay abwaanaan qabnay waxaan qabnay aftahano badanaan qabnay oo sababi jiray in aanba la waayinba wax brograam ah marka alxamdulilah si fiican uu tadawurkaas u sameeyey ilaa sida aan kuu sheegay cayaaraha adduunka uu soo sii dayn jiray marka wax dhibahoo telefishinku uu la kulmay dad fiican oo taalanta lehen way ka shaqaynayeen markaan runta sheego dad fiican wax yaqaana oo mutacalimiin ah oo shaqadan ay qabanayaan yaqaana aa ka shaqayn jiray marka taas waxay keenaysaa inaad ku guulaysato wixii aad maaragtay aad isku dayda inaad samayso shukri waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ka waran marxaladaha kala duwan ee warbaahinta soomaalida ay soo martay walow markii dambe adiga aad dhanka siyaasadda aad u wareegtay meediyahana lagama badaqoobo ilaa hadda anoo warar akrinayo aadanay arkin lagama duqoobo meediyaha oo maxay ahayd waxyaabaha aan laga duqoobin uu ka mid yahay laakiin tiina waa ka soo shaqeeyey midaan dhexena waa joogay haddayse ugu abda daran tahay inta aan soo arkay hadda midda socota waa midda ugu abdada daran waxaan rajaynayaa adiguna inta kale ee kaa yaryar ama kula faca ah ama wax aad u sheegi karta inaad u sheegto oo la ilaaliyo maxay ahay ethniga maaragtay meediyaha iyo qofka bini aadamka ah in la ilaaliyo oo ilaahay laga xishoodo oo anshaxa saxaafadda la ilaaliyo oo beenta la iska daayo oo been abuurka la iska daayo oo waxyaaba waxaa jira qofka xataa macnaha ka qaadaya qabiilka la iska yareeyo oo qabiilka waa nahay qof walba qabiilu ka imaaday litacaarifuuna lagu yiri laakiin aan kugu caayo qabiilkaaga ama beenkaaga sheego isku cid ma tihiina waxaa rabta ka sheeg waxyaabaha waxay ka mid tahay oo maaragtay meedihii fool xumeeyey oo oo maaragtay in wax laga qabto hadeeray u baahan tahay xataa media oo education in la sameeyo civic education in la sameeyo oo dadka loo sheego sida ay tahay weli waxyaabaha aysan dowladuna samaynin hay-ad iska xil saartana aysan jirin oo anigu aan hubo haddii la sameeyo in wax badan laga qaban lahaa baan aaminsanay annagoo kale hadda telefishinka markii iyo raadiyahaba tababaraan naloo samayn jiray talyaani xataa oo khubaro ah noo imaan jirto naloo fasiraayo dadka yaqaan way yaqaanaan aftilaani laakiin dadkaan aqoonin waa naloo fasiri jiray yurubiyaanka dhanaa noo imaan jiray waa naloo sheegi jiray saan yeela kan yeela kan yeela marka markaas adiga waxaa la soconaysaa adduunka iyo isbedelka iyo tadawurkiisa la soconaya laakiin hadda waxa jiro waxaan waxaan waxaan qabaa dayacanaan badan oo dalkoo dhan iyo iyo meelihii kala duwanaa oo ay ahayd bulshada in loo tababaro bulshada dhaqankeediyaa naga maqan in meediya hana loo helo ama dowladdu ha u qorshayso ama hay-ado u qorsheeya ha la helo ama dad iska xilsaara ha la helo in anshaxa saxaafadda wax laga bedelo dadkana loo sheego tababarana dhallinyarada loo furo
guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa barnaamijka marti iigu ahayd shukri maxamuud afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii wariyaasha ahaa ee kasoo shaqeeyay warbaahinta qaranka soomaaliya xilligii dowladii kacaanka sidoo kale shukri waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee lagu furay telefishinka qaranka soomaaliyeed sanadii anigoo intisaar saal xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo